جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga andulus
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada aan caawa barnaamijka idinkugu soo xulnay allah idinkiisna aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dibadbaxayaal caraysan oo toddobaadkan gelgelay dalka yugandha gaar ahaan magaalada caasimadda ah kuwaas oo dalbanaya inuu xilka isaga dego baadariga waddankaasi xoogga ku haysta ku dhowaad afartanka sano ee yuweri museveni iyo wixii ay ka qoreen warbaahinta ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa ciidamada kufaarta kenya oo maanta si bareer ah u toogtay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka qooqaani ee wilaayada jubbada hoose xilli dadka deegaankaasi ay dhigayeen dibadbax ka dhan ah ciidamadaasi barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa beel ka mida beelaha sade ee dega wilaayada islaamiga ah ee gado oo toddobaadkan dooratay nabadoon beesha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka iyo golaha dhaqanka wilaayadaasi oo nabadoonka cusub soo dhoweeyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku tallaabsaday horumarro kala duwan kadib in ka badan toban sano oo ay ku hoos noolaayeen ku dhaqanka shareecada islaamka warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo toddobaadkan cadowga ku qaaday weerarro kala duwan oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira u geystay saraakiil iyo askar ka tirsan kooxda riddada barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaaga waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri waxaad soo dhegaysateen qodobadii barnaamijka ugu doorka roonaa haatanna ku soo dhowaada isla iyagii oo faahfaahsan dibadbaxayaal caraysan ayaa toddobaadkan gelgelay dalka yugandha gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee kambala kuwaas oo dalbanaya in xilka uu ka dego baadariga waddankaasi xoogga ku haystay ku dhowaad afartanka sano ee yuweri museveni haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo wixii ay ka qoreen warbaahinta caalamkaba waxaan caawa idinkugu haynaa xubintii hadalhaynta toddobaadka oo uu aalaaba halkan inooga soo jeediyo ilyaas cabdulaahi walaalkeed baad u mahadsan tahay haddii aan soo qabta hadalhayntii ugu xooganeed ee toddobaadkan ka taagneyd bariga afrika iyo guud ahaanba mandiqadda waxay ahayd xiisadda rabshadaha wadata ee weli ka holceysa gudaha dalka yugandha waxayna shacabka waddankan u muuqdeen kuwo ka dhimbila qaadanaya isbedelada isdabajoogga ah ee ka dhacaya guud ahaan qaaradda afrika laga soo bilaabo galbeedkeeda ilaa bariga shaqola'aanta iyo sicir bararka ayaa meeshii ugu sarraysay gaaray waddankan iyadoo intaasi ay sii dheer tahay caburinta joogtada ah ee ay xukuumadda yuweri museveni ku hayso bulshada si dabcan midaasi ay uga baxaan waxay bulshada waddankan iclaamisay kacdoon ka dhan ah baadariga xukunka ku fadhiya muddada ku dhow afartanka sano si mid isaga dhaama ay booskiisa u keenaan kaasoo ka warqabi kara xaaladahooda guud shacabka waddankan ayaa isku ballansaday waddooyinka waaweyn ee caasimadda balse waxaa durbadiiba soo hanjabay madaxweynaha waddankaas yuweri museveni oo kelimad uu jeediye ku sheegay in qofkii isku daya bannaanbax uu tallaabo adag ka qaadi doono laga soo bilaabo waa berigii hore ee maalinnimadii talaadada taariikhduna ay ku astaysnayd saddex iyo labaatankii julaay ilaa hadda oo habeen sabti ah waxaa gudaha waddanka yugandha weli ka holcaya rabshado xooggan waxaad nambaraha kala duwan ee internetka aad ku arkaysaa shacab caradiisu ay cirka isku sii shareeraysa marba marka ka sii dambaysa misena dalbanaya in xukuumaddu ay dhacdo lana kala diro golaha baarlamanka dhanka kale waxaa xusid mudan maalinnimadii shalay guddoonka baarlamanka yugandha ayaa amray in lasoo xidho dhammaan fadhiyada baarlamanka waddankaas isagoona sababta ku sheegay dibadbaxyada rabshadaha wata ee kusii xoogaysanaya gudaha dalka cabdiwahaab dhanka kale waxaa xusid mudan in booliska yuganda ay dad fara badani u taxaabeen xabsiga kuwaasoo dabcan ay ku eedeynayaan in kaalin lixaad leh ay ku leeyihiin rabshadahan xooggan halka kuwo kalena iyagoo waddooyinka socda qaab qafaal ahaan ah loo kaxaystay dabcan toddobaadkan xukuumadda kambala waxa ay beddeshay midda nairobi oo aan ogeyn rabshadihii ay wajahday kadib markii ay soo saartay hindise sharciyeed shacabka waddankaas u cunami waayey welina rabshaduhu ay sii socdeen xitaa haddii william ruutu uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka laabatay tallaabadaasi eendhegaystayaal inahaas ayaan xubintii hadalhaynta toddobaadka kusoo afmeeraynaa iminkana aan dib ugu laabanna qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي ciidamada kufaarta kenya ayaa maanta si bareer ah u toogtay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka qooqaani ee wilaayada jubbada hoose xilli dadka deegaankaasi ay dhigayeen dibadbax ka dhan ah ciidamada kufaarta kenya ee deegaankaasi xoogga ku jooga wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamada saliibiyiinta kenya ay si bareer ah madaxa uga toogteen wiil dhalinyaro ah kaas oo ka mid ahaa xoolodhaqatada deegaanka qouqaani ee gobolka jubbada hoose xilli dadka magaaladaasi maanta ay dhigayeen bannaanbax ka dhan ah ciidamadaasi saliibiyiinta kenya ee deegaankooda xoogga ku haysta marxuumka ay maanta gaaladu dishay ayaa lagu magacaabaa aadan mawliid cabdi kuusow waxaana kufaarta ay xabadda kaga dhufteen qaybaha sare ee jirka gaar ahaan madaxa sida ka muuqata meydka wiilkan oo sawiradiisa ay baahiyeen qaar ka mid ah bulshada deegaankaas oo saliibiyiinta kenya ka ashtakoonaya dilka wiilkan ayaa yimid xilli dadka deegaanka ay maanta dhigayeen bannaanbax ka dhan ah ciidamada kufaarta kenya ee xoogga ku jooga deegaankooda qouqaani kadib markii ay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee gadow ayay waxgaradka beesha habar ciise ku caleema saarteen nabadoon cusub oo beesha ku haga tubta toosan ee waafaqsan shareecada islaamka waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada gadow iyo inta badan waxgaradka gobolka si ay goobjoog uga noqdaan nabadoonka cusub beesha habar ciise ayaa inta aysan nabadoonka dooran qaadatay dowro socotay muddo toban maalmood ah kadibna yeelatay kulamo iyaga dhexdooda ah si ay meesha uga saaraan madmadowga aan badnayn ee ka dhex jiray ugu dambaynna isku raacay nabadoonkii ay raayada towxiidka u dhiiban lahaayeen ugu horreyn mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha habar ciise ayaa faahfaahinaya dowladii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh amaa bacd marka koowaad ilaahay baa ku mahadsan marka labaad meeshaan dooraa noogula qabtay insha allah wixii noogula qabtay iyo wixii naloo akhriyey iyo wixii nala baray baan rabaa meeshaan inaan ka sheego waxaa nala baray oo naloo akhriyey alqur'aanu alkariim maca tafsiir tafsiir waana loo akhriyey waana la baray waxaa nala baray التلخيص بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات المتحتمات الإصلاح والمجتمع الدين النقباء والزعماء إيه محاضرات إيه انت أسوانا لبري وأنا نلو أخريي إلهي هنقو أنفعه إلهي هنقو أنفعه intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha xafladda dhigatay iyagoo sheegay in nabadoonka cusub ay isku raacsan yihiin salaanta islaamkaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hawshii lagu soo jirayna dee ilaahay waa noo hagaajiyey hawshii lagu jirayna ilaahay waa noo hagaajiyey tobanka beri aan ku jiray waxa weeyaan waxaanu u doorannay maxaanku yidhaahdaa diinta islaamka in maxaanku yidhaahdaa unagu hogaamiyaan unula shaqeeyo maxaanku yidhahdaa xarakada inuu jihaadka iyo maxaanku yidhaahdaa howlaha xarakaadka wax ka galo hadde sidaasaanu doonaynaa annaguna waa u mahadcelinaynaa intii kasoo qayb qaadatana waa u mahadinaynaa wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan inta meesha isugu timid oo muslimiinta ah waa u mahadnaqaya xafladaanu waxaan doorannay nabadoon cumar shiidow cabdille jaamac ilaahay waxaan ka baryaynaa si sharaf badan kii xilkiisa u guta in ilaahay ka kii xarakada iyo haddii alla nahay qabiilka loo doortay kii isku xiro in alla ka dhigaan ilaahay ka baryaynaa kii muslimiinta u shaqeeyaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa xilkaas culayska badan oo loo dhiibay oo loo igmaday kii ilaahay ku ceeb asturo in alla ka dhigo waxaanan ka rajaynaynaa qabaa'ilaad haddii alla inahaye beesha sida oo gobolkan degan iyo qabiilkan loo doorto oo duqa uu ka yahay kii haddii alla idmahayo isku xiro oo haddii alla idmahayo wixii dan ahoo qabiilooyinka kala galo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim allaha in barakeeyo xafladan tobanka beri soo socotay oo beesha habar ciise haddaan nahay oo la doortay oo cumar shiidow cabdilla weeye isagana inuu diinta islaam qabiilka ku dhaqo baan u doorannay asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى معاد إسكاله اللي هلا كان سوكا يكيني إنه قدد مسلمين آه. أولا آه وحان أم هالعلنا يا وفتق بلاران إن لا تشوغو آه كالسعودو حركة المجاهدين آه نودونا ده إيو مرتي شرفتا كله Een, beeshu ee, bayaan bay soo saartay bayaanka ay soo saartay ayaanu taageersanna bayaankaas oo ka mid ahaa kudhaqanka shareecada islaamka nabadooyinka horeaba nagu hogaaminahayo beeshaan horeyba u qaadatay waxaa kaleetoon qaadanaynaa ilaalinta dhir deris wanaagga iyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala garabgelkiisa iyo taageeridiisa naf iyo maalba horta beeshu markii la yidhaahdo kitaabka kitaabka dee waxaa weeye arladaba waxaa ilaahay u keenayba oo idinka laydiin abuurayba kitaabka inaad khaliif ku noqotaan oo arlada ku hogaamisaan isaga Ee, waad garanaysaan dadka muslimiinta ah ee maanta la jarahayo ee cadowgu jarahayo ilaahay subxana wa tacaala gargaar ka sugahayaan laakiin adinka inka sugahayaan idinka ayaa inka sugahayaan falastiin waa aragteen sida loo gelahayo cagacagafyaa lagu aasa maxaa lagula dagaalamaya godka hoostiisa qof godka hoostiisa ku jira umbaa la dagaalamaya meel bannaan oo la istaagi kara male sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ku salladay kaara dilahaad arki jirtay ee qariga qoriga ee, sebanka ah annagu kaara dilaa hore u aqoon jirnay iyo sebanba haddeerna aad baa loogu yaqaanaa kaabaa ilaahay subxaana wa tacaala ku salladay taangiga aad ogeydeen oo yuhuudda oo adduunka dhan uu ka baqahaya dambas buu ka dhigahaya marka dambas buu ka dhigahayaa ilaahay subxaana wa tacaala waana sidaasi ku salladay adduunka lagama geli jirin taangigaas yuhuud oo dhanna taangaas looga baqi jiray maantana muxuu noqday Al- alyaasiin qori la yidhaahdo oo sabanka wax yar lagu daray ah yaa dhalaalinahayo marka insha allahu tacaala waxaa la doonahayaa raayada islaamka inaad ka taagtaan talaabiib raayada islaamka talaabiib inaad ka taagtaan baa la doonahayaa ma ahan guryaheena nadaamiteedii iyo waxaa inala uuntay kitaabka ilaahi subxaana watacaala maxaa lagu helahayaa janno waxaa weeye ee, dherarkiidu yahay ee, dhulka iyo arladoo la fidiyey haddii hadda maanta la yidhaahdo tijaaro yaa rabo qof walba wuu rabaa soo maahan marka tijaaradu waxaa weeye inaad shaqaysato diintaadana difaacdo ilaahi subxana watacaala ku siiyey marka insha allahu tacaala dadka muslimkana waxaa loogu talagalay sida dhistoo kale kal bunyaani wey waa dhis la isdhexgelgeliyo marka bal ka warrama maalinkii ee, khaybar uu nebiga iyo asxaabtiisa ilaahay gacanta u geliyey yuhuud khaybar khaybar yaa yuhuud jeyshul maxamed soofa yacuud somaa garan dib dambay u imaan doonaan baa la yidhi ciidankii nebi maxamed dib dambay haddana usoo noqon doonaan yuhuudna waa la jari marka insha allahu tacaala waxaa weeye ee, dhulka yaanan isdhigin kitaabkan ilaahay subxaana wa tacaala asagaa ilaalsanahayo laakiin adinkaa laydinku ilaalinaya adinkaa u soo baxayo seefta u wado marka insha allahu tacaala inahaasaan ku dari lahaa Een, bayaankii naga soo baxayna sidaasaan u taageernay si guud baan u taageernay shareecada islaamkana dee maxaanku idhahdaa qabiilkan habar ciiso mar horey qaateen nabadooyinka horaa kusoo hagahayay kanna wuu kasii qabtay sidaasaa bayaankaasna aan u taageernay insha allahu tacaala aad bay u mahadsan yihiin xarakatulmujaahidiin ee nabadoonnada iyo marti sharafta inooti baraka allahu fiikum sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoonka cusub ee beesha habar ciise dooratay nabadoon cumar shiidow cabdille jaamac بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إلهي بقى مهاد إسكاله مهاد جود وبالله والطمالة كل ما تنا لهين إلهي بقى إسكاله إلهي بقى نعلن الحمد لله مهاد جاره وحانو علن هيا حركة الشباب المجاهدين soo qaban qaabisay shirkan dowladan sharafta badan oo beeshan habar ciise ay u jilib xirnayd tobanka maalmood iyo maalmo lagu daray xarakadaas soo qaban qaabisayna waa mahad kalean u celinaya mahad nijaas waxaan mahad kale u celinayaa qabiilka ka faa'iidaystay dowladaas oo kutubta qur-aanka oo axaadiistii culummadu ka sheekaysay muxaadaraadka siirooyinka dadkii ka faa'iidaystay oo soo ajiibay qulubtiisuna wax fara badan iska bedeshayna mahad kalean u celinayaa meesha fadhiya ee meeshaan waa maqlayseen dowraadkii naloo akhriyey bayaankiisii waxaana loogu akhriyay warqadaas walaalkay sheekh maxamed oo hortay soo hayay hawshan ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo miisaankiisa aakhiralaha ugu kabo in badan soo shaqeeyey aan raggii la soo shaqaynayay ka mid ahaa si sharaf badanna u soo shaqeeyey dhib badanna la soo maray oo si sharaf badan haddana iigu wareejiyeyna isaguna wuu mahadsan yahay oo si sharaf badan buu u mahadsan yahay ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka sii xil baa la ii magacaabay culays baan dareemahayaa culayska horta marka koowaad ilaahay baan u tala saaranhay waxaan idiin sheegayaa xilkaas la ii magacaabay waa u wada magacaaban qabiilkaa u magacaaban waa xil qabiilku wada qaadanhayo oonan keligay meelna ka keeni karin caqli ahaan meel ogama keeni karo aqoon ahaan meel ogama keeni karo doorashadaas aadi doorateen ood meeshay soo taagteen xigmad iyo caqli fara badan anigu ooma lihiye inaad ila wadaan ood ila daadahaysaan intaasaan meel ku geyn beesha habar ciisa waxay ku ballanqaaday oo bayaanka ka mid xarakada inay garab istaagto mujaahidiinta inay wax ku yeelato maalkeeda inay ku bixiso nafteeda inay ku bixiyaan ayadana qoladaa ku tashatay oo go'aamadaas gaartay oo bayaanka nagii bay ku caddaa ilaahay baana ku mahad ilaahay baana ugu dhowaanaynaa ee arrintaasna haddeed waxaan ogeysiinaynaa muslimiinta ka soo qayb gashay shirka beeshaan habar ciise kutubka ilaahayna way qaadatay xarakatu shabaab almujaahidiin ama bariga afrika muslimiinta ka jirto na way garab taagan yihiin ilaahay baa ku mahadsan intaasna haddeed waa idiin sheegaynaa muslimiinta ha ogaadeen beeshayda oo habar ciise ah kutubka ilaahay inaan ku hogaamiyo oo ila qaataan oo kutubka ilaahay baan ku hogaaminaya anoo ku hogaaminaya kutubka ilaahay inaan beeshayda saas ku hogaamiyo cadaalad wixii cadaalad daraa ee ilaahay baan ka magangelaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu xaqa nagu sugo carabkanaga kelimadda xaqa ilaahay inuu ku sugo ilaahay uu nagu ammaansado meel fiican oo sharaf badan oonan ku aakhara waayin kuna adduun waayin ilahay intaasaan weydiisanaya ilahay inuusan na khasaarin baan ilahayna weydiisanaynaa waa arrin culus arrintan arrintan ilaahay baan waxaan ka baryaynaa inuusan nagu khas waa idin soo dhaweynaya waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoo sheegay inay si dhow ula shaqayn doonaan nabadoonka cusub ee beesha habar ciise ay caleemo saaratay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى ومهاد اسكاله مر هره يا مر دنبه يا مر دحه نعمت إلهي uu nasiyay oo farada badan een beesha habar ciise nabadoonka ay noo keento cusba oo ay tiri maartay naqiibkan beeshana ha hago shareecada islaamka ha ku dhaqo muqabala gobolka ha la qayb qaato annaguna waa idinla qaadanay golaha dhaqanka ee gobolka geda afkooda anoo ku hadlahayo nabadoon cumar shiido waa qaadanay waa soo dhowaynaynaa insha allaahu raxmaan waa ga- waa garab taaganna naf iyo maalba waa garab taaganna insha allahu nuqabada qaar baa macaskaraad ka soo baxay oo hadda maartay lix bilood oo macaskaraada loo soo xiray qaar baa hadda baxahayo galahayo qaar baa waxaa weeye tababaro gudaha ku soo qaatay qaar baa dagaalla hadda gobolka dhexiisa socda ka qayb galay wada kumboosh weeye doqoryu waa noo yaalaan waa hadda wax xabsi oon garabka u suranna male shirkan dhixiisa ay noo wada yaalaan baabuurtay hadda noogu wada dhex jiraan marka cumar maanta horta kuwaasuu ka mid yahay ha u malaynina hadduu shalay shacab ahaa ama xalay shacab ahaa maanta shacab ma aha cumar marka waa nin mujaahida cadow buuna leeyahy garbaarey ma aadayo balxaawana ma aadayo laakiin insha allahu raxmaan isagoo raayada tawxiidka wato oo nuqabada dhex socdo oo beeshiisa hogaaminayo oo muslimiinta hogaaminayo oo mujaahid fii sabiililaahi ayuu insha allahu garbaari tegi doonaa waana dhow waa garab istaagayna waa idinla qaadanay waa idinla dooranay waxaan leenahay beesha habar ciise ilaahi subxaana watacaala ha idin barakeeye nabadoonka aad doorateen wax badan buu idinkaga baahan yahay waa qof bini aadan eh hadduu qaldami karaa malaa'ig maaha waa qaldami karaa hadduu qaldamo nasteexu idinkaga baahan yahay hadduu maaragtay wax idiin sheego wax idinkugu yeero oo awaamiir idin siiyo samcaya daacu idinkaga baahan yahay hadduu talabixin u baahdo loo talabixiyo leeya cumara waxan waa kaa qaldan yihiin nasteexu u baahan yahay si guud marka waxaan rabaa dadka muslimiinta oo meesha isugu yimid dad muslimiin ahaana waddankannagina gaalaa ku soo duushay waxaa dagaalamahayo muslin iyo gaal waxaa dagaalamahayo masaajid iyo kiniisad baa dagaalamahayo gaalo maxay rabtaa fidnay rabtaa tom inaan ayaga diintooda ku qanacno ilaahay baa laydinku dhaarshaye diinta gaalada ma ku qanci karnaa waxa xamar yaalla ma ku qanci karnaa dastuurka ha laysku dhaqmo nin iyo naag ha is- laba nin ha isguursadeen laba naagood ha isguursadeen waxaas ma ku dhaqmi karnaa diintanada iyo damiirkanagu ma ogol yihiin insha allaahu raxmaan diintanada ilaahay subxaana wa tacaala uu noo soo dejiyey oo naftanada difaacayso oo dhiigganaga difaacayso oo maalkanaga difaacayso oo sharafkanaga difaacaysa waa naqaanaa diintanada aan difaacanno gaaladana aan iska dhicinno gaala way jabtay meel kaste askari ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo nooc walbay u jabtay awood baan leenahay hub baan leenahay maraykan baana la yidhaahdaa jamciyadda qurmaag wixii ay waxgay gaartay ilaahay subxaana wa tacaala wuu jabiyey wuuna jebin doonaa dhabarkana way joodin doonaa insha allahu raxmaan dadka muslimiinta oo meesha isugu yimidow qof walowbo naftaada waxaad ka gadaa ilaahay subxaana wa tacaala dartii inaad u dhimato inaad qorigaada qaadato waddankaadana gaale aad ka cesho insha allahu raxmaan walaalahana reer falastiinna insha allah waa u gargaaraynaa kuwii u gargaaro oo garab istaagana ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo cadowgana allah ka dulqaado qolayska haysta allah ka dulqaado islaamka allah u gargaaro insha allahu raxmaan waxaan boorinayaa dadka muslimiinta oo meesha isugu yimidow ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa aan u istaagno meesha habar ciisana waxaan leenahay allah idin barakeeyo waa idin ducaynaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badan ayaad soo dhegaysateen kuwo kalena waa ay idiin soo socdaan insha allah markana degmada jilib dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ku tallaabsaday horumarro kala duwan kadib muddo ka badan toban sano oo ay ku hoos noolaayeen ku dhaqanka shareecada islaamka haddaba waryaheena cismaan axmed luubow ayaa safar ku tegay qaar ka mida deegaanadaas warbixintanna inooga diyaariyey sida uu allaha qur-aanka kariimka ku xusay marka uu allaha dadka dejiyo dhulka waxaa la amray inay la yimaadaan ogidda salaadaha qaadidda iyo bixinta sakada faridda wanaagga iyo reebidda xumaha intaas iyo wax lamid ah oo wanaag ah marka ay la yimaadaan waxaa la dhaxal siiya arrimo wanaagsan oo allaha agtiisa laga jecel yahay markii uu allaha mujaahidiintu makaniyey inay maamulaan qeybo badan oo ka mid ah dhulka soomaaliya waxa ay meesha ka saareen dhibaatooyinkii faraha badnaa ee muddada dheer dadka soo daashaday sida isdilkii bareerka ahaa ee aan bulshada loo kala soocin dhicii indhala-aantahaa iyo isu awoodsheegashadii meesha ka saartay qayimkii islaamka dadka ku hoos nool maamulada islaamiga ah oo qaarkood wax ka badan shan iyo toban sano nasiibka u helay maamulka kitaabka allah waxa ay u hormareen dhinac kasta mii iyo magaalo dhowaan safar shaqo ayaan ku tagay deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe meelaha aan safarka ku mariyey waxa ay u badnaayeen miiga waxaan la sheekaystay qaar badan oo ka mid a dadka xoolodhaqatada waxaan fursad u helay inaan waqhti la qaato inkastoo meelaha qaar ay safarka igu helinayeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada bari ee degmada jilib ayaa iiga waramaya barwaaqada ay haystaan taasi oo marka ay kaaga sheekaynayaan ay tahay mid ka muuqata guud ahaanba deegaanka deegaanka aan joogno amnigiisa iyo wixiisa iyo nabadgelyadiisa bad iyo baxar iyo duur inuu ilaahey ahay nabad ka dhigay wilaayada islaamka ah oo iyada gacanta ay ku hayso oo amnigaas ay ka sugtay oo tuug aan lagu arkaynin oo yaa shayaadiin aan lagu arkaynin oo gaal aan lagu arkaynin waa baadiyaha dhulka neecaawa leh dooga ah aad barwaaqada taalla cadka iyo caanahaba yaalliin baad iyo biyo yaalliin meel allaale meeshii aad rabta iska seexo karto aan lagu jeebsiibayn aan lagu dilayn aan lagu xadayn oo cabsiba ay jirin ilaaha ku mahadsan intii aan ku jiray u kuurgalidda xaaladaha wanaagsan ee deegaanada nasiibka u helay ku dhaqanka shareecada allaah waxaa dhinaca kale ay dadku ahaayeen kuwa aad u jecel mujaahidiinta kuna martiqaadaya wax kasta oo ka mid ah xoolahooda suldaan shuceeb waxa uu ka mid ahaa dadkii aan ku booqday deegaanka uu suldaanka ka yahay xilligu waa xagaa waxaa da-aya roob aan badneen martiqaadkana waxa uu ahaa nicmooleyda la dhaqdo qeybaheeda kala duwan deegaanku waa galka waa cirifka wilaayada dhinaca badda waa alxamdulilah ilaahay nimcadiis iyo amniga shareecada islaamka dhiiga mujaahidiinta ayaan hoos fadhinaa geedka aan hoos fadhinaa geed garsa waxa kuu muuqdan oo kurbun kurbun waxaa waaye kurtii iyo bunkiyo macan awa bunkiyaa ku jira haa waxa kaloo noo muuqda waa daango waxaan waxay waa cambuulo hilibka hilib geel wo wuxuu isugu jira baarki hilib yaro day isar arki lahayn maanta nimcada aanu kor fadhina waxaan haysanno iyo nabadan iyo amnigan ogowna hadda ciyaar maahan iyo waa dhiigga mujaahidiinta harka shareecada islaamka waaye sheekh cali darwiish oo isagana aanu isku aragnay meelaha qaar intii aan safarka ku jiray ayaan ka waraystay nimcada ka jirta deegaanada soo dhoweynta iyo martisoorka ay dhaqanka u leeyihiin dadka soomaalida waxayna hor yaalanna waad aragtaa dee nicmada ilaahay nagu galladaystay subxaana wa tacaala oo maanta lacag aanan ka bixinayno shacbigeenna muslimiinta ahaa khaasatan beesha maanta aan la joognay walaalahee reer sheekhaal ay inoo diyaariyeen saaka markaa nimid aroortii hore waxaa nalagu soo dhoweeyey hilib idaad iyo caano geel iyo shaah ayaana lagu soo dhoweeyey haddana waad aragtaa alxamdulillah waxaana hor yaalla cambuuladii kurtii dee bunka ku jiray hilibkii geeloo dee waa kana beerkii iyo kuruskii iyo wixii isugu jira dhuldhulihii way kan dhuldhulaa la yidhaha reeraheenna waa aragtaa doogga iyo cagaarka nicmada ilaahi subxaana wa tacaala uu dhigay xilli waxaa la joogaa xagaay ah qabowyaan joognaa neecawdii badda ka soo kacaysa ay nagu dhacayso xeebtii iyo inoo dhow dadka soomaaliyeed cismaanow waa dad goba waa dad ahlusharafa waa dad jecel martida waa dad martiqaadka ku wanaagsan meelaha qaar waxaa ka jira deegaano yaryar oo ay dadku soo badeeco raadsadaan waxaana sidoo kale deegaanadaasi lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan xisbada mid ka mid a dadka deegaanka ayaa iiga warramay haddii uu yimaado isku dhacyo dhexdooda ah qaabka loo xaliyo tuugihii waxaas maya amniga wax dhibaatee ma qabna annaga saa rabnaa u seexanaa saa rabnaa u hurudnaa xoolihii iska baxaan muddayda iska maqdaan waa iska helnaa annaga maya waagii hore waagii hogaamka waxeedka waa laysku dili jiri waagii dowladda ay jiri jirta waa laysku dili jiri waa laysxadi jiri hadda maya kitaabka ilaahay sii loo helo waa aad iyo aada ilaahay noogu gargaaray meel walba calankii kitaabka ilaahay isnoo yaalla labada isdhaad may tegeys dhiba kamaba jira meesha wixii laysdili jiri iyo adeer anaa ku dili do anaa kaa nimbar nimbarka ka xaarta ee ili jirta waxaas ilaaha tanasuulkaas ilaahana siiye intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan ayaan sidoo kale booqday deegaanada kale ee webiga jiinkiisa ah kuwaasoo xilligan ku naaloonaya dalagga noocyadiisa kala duwan maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankooda wada kulamo wadatashi ah oo kor lagu qaadayo hanaanka maamul ee ka jira waddanka waxaan tagay deegaan kaabiga ku haya webiga jubba halkaasoo ay ku shirayeen mid ka mid ah qabaa'ilada iyo mas-uuliyiinta wilaayada waaliga ayaan weydiiyey safarkiisa ku aadan kulamada qabaa'ilada iyo waxyaabaha ay daaran yihiin maalin dhaweyta si aad og tahay waxaan joognay dhanka bariya xeebta ayaan jirnay oo degmada jilib barigeeda ah xeebta waad garanaysaa dhul waxaan joognay aada u qurux badan oo deexa dhanka kaletana xoolihii aad arkaysa barwaaqada ee nimcada ka jira fadlahi waraxmatii maantana waad aragtaa hadda meesha aan joogno waa dhankii kale dhulbeereedka ahaayo webiga uu maraya webigii jubba ayaan hadda dul fadhinaa ood arkaysaa waxaan hoos joogno waa geedihii cambaha webiga dhankiisa kale wax ka muuqda saa uga hareereysa waa geedaha cambaha geed miroodyo kale oo noocyo kala duwanah ku yaala sida qumbaha iyo liindhanaanta iyo geedo kale oo lamid a dhanka kale dhulka waxa ku beeran waad aragtaa zarca faraha badan ee ku beeran dhulka waa dhulbeereed dalag fara badan oo kale nooc ayaa kasoo baxa dadka hadda aan la joognana waa dad beeraley ahoo dhulka wax ka soo saarta xagga haddaan caano ku cabaynay oon hilib geel iyo mataqaana kurus maanta bifadlillahi waraxmati waad aragtaayo kalluun iyo meeshaa yaalla qumbihiyaa yaalla cambihiyaa yaalla marka taana waa loo baahanya hilibka cadka iyo caanaha qudaartan iyo kalluunkan iyo nicmadan kalena waa loo baahaya labadaba waa isku haystaan reer jubbada dhexe haddaan nahay marka ay tahay in waddanka uu martigelinayo dagaallo malxamad ah iyo duulaanno caalami ah oo ay taariikhdu diiwaan gelisay dhanka kale mujaahidiinta ayaa ku dadaalaya dhisidda maamullo islaami ah oo sal adag leh kuna hirinaya hirgelinta khilaafo islaami ah oo ka talisa guud ahaanba bariga afrika taasoo ogowol xaaristeedu ay ka muuqanayaan wilaayaadka islaamiga ah maxkamaduhuna ay ugu soo cadaalad raadsanayaan dad ugu yimid meelo fogfog oo qaarkood ka baxsan soomaaliya
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa toddobaadkan cadowga ku qaaday weeraro kala duwan oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira u geystay saraakiisha iyo askarta murtadiinta kooxda riddada soomaaliya haddaba qodobkan iyo qodobo kale waxaan ku soo koobaynaa xubintii dhacdooyinka waxaana inoo haya bashiir muxiidiin abuayman bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan ku soo qaadano barnaamijka raadraaca ee toddobaadkii ayna soo dhaafnay weeraro kala duwan howlgallo iyo sidoo kale dhacdooyin badan ayaa ka jira gudaha dalka iyo dibadda haddii aan ka hormarno magaalada muqdisho qarax toddobaadkan ka dhaca degmada daynila waxaa lagu bartilmaameedsaday murtad lagu magacaabo jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo ah waxa ay kooxda ridada soomaaliya ugu yeeraan taliyaha hoggaanka canshuuraha murtadkan ayaa si dirqa kaga badbaaday qaraxa waxaana ku dhintay qaraxaasi darawalkii gaariga u kaxeynayay halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba askari oo ilaalow ahayd murtadkan dhacdooyinka toddobaadka sidoo kale waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan weeraro cagmarina ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka ridada ee ku kala yaala deegaanada buulaxaaji harboole iyo miidow oo dhammaantood ka tirsan wilaayada jubbada hoose islamarkaana ku yaala dowladyada magaalooyinka kismaayo iyo efmadow saldhigyada ay mujaahidiintu weerarka cagmarinta ku qaadeen ayaa kale ah buulo xaaji oo siddeetan kilomitir koonfur galbeed ooga beegan magaalada kismaayo harboole oo sagaashan kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan kismaayo iyo miido oo shan iyo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed ooga beegan isla magaalada kismaayo maleeshiyaadka murtadiinta ee mujaahidiintu weerarka kula jarmaadeen ayaa ah ashaamud isugu jiray kuwa kooxda ridada ee federaalka loogu yeero iyo kuwa maamulka ridada ee jubbaland ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraradaasi ku dilay in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxaa sidoo kale barbar socday weeraro dhabagal ah oo ka dhaca duleedka magaalada kismaayo mujaahidiinta weerar ee ka fuliyay nawaaxiga deegaanka cabdalla biroole waxaa lagu dhaawacay wasiirkii awqaafta maamulka ridada ee jubbaland oo la socday maleeshiyaad gurmud ahaa oo kusii jeeday deegaanka buulaxaaji waxaana jira khasaare xoogan oo maleeshiyaadka ka soo gaaray weerarkaasi sidoo kale mujaahidiinta waxay weeraradaas kusoo qaniimayseen gaadiid dagaal saanad ciidan iyo agab kale toddobaadkii ayna soo dhaafnay weeraro ka dhacay laamo ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta kenya ay ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo ishkaani ee gobolka laamo ka tirsan bakhtiga waa shan askari oo kufaarta kenya ah dhaawacana waa afar askari oo kenyaati ah sidoo kale mandheera weerar ciidamada mujaahidiintu ay ka fuleen deegaanka dhamas ee hoosaga degmada lafey ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya bakhtiga waa hal askari oo kenyaati ah toddobaadkan sidoo kale waxaa jira dagaallo culus oo ka dhacay duleedka degmada nurgood ee wilaayada shabeellada dhexe kuwaasoo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaa lagu dilay weeraradaas saddex iyo toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay siddeed kale sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaaladaasi kusoo qaniimayseen shan qori ak afartan toddoba qori b k m qori r b g iyo laba mooto oo ay ka carareen maleeshiyaadka ridada toddobaadkan weeraradii dhac waxaa ka mid ah jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka maraykanka oo soo tababaray ee danab kuwaas oo ku socdaalayay agaarka deegaanka janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo dhimashada waa shan askari oo murtadiin ah dhaawacna waa saddex kale gaariga cabdibila ahna gebi ahaantiis goobta ayuu ku burburay cabdiwahaab oo dhinaca kale toddobaadkan waxaa jiray banaanbax ay dhigeen darawallada mootobajaajka ee magaalada dhuusamareeb oo ka dhaca magaaladaasi banaanbaxna waxaa looga soo horjeeday dil maleeshiyaadka ridada ay u geysteen darawal mootobajaaj oo lagu dilay gudaha magaalada dhuusamareeb darawalka waxaa jiray mid ka mid ah ilaalada qoorqoor oo ah madaxa maamulka ridada ee galmudug dhacdooyinka toddobaadkii lasoo dhaafo waxaa ka mid ah iskoormaado hubaysan oo u dhexeeyey ciidamada militariga etoobiya ee maleeshiyaadka amxaarada oo weli oo ka dhacay gudaha dalka etoobiya jabada fano waxa ay sheegtay in guulo ay ka gaartay dagaalka ka socda gobolka amxara oo ay kula jirto ciidamada nidaamka abiy axmed warbaahinta taageerta jabhada fano waxa ay sheegtay inay dhankeeda u soo wareegeen soona dhoweeyeen konton askari oo ka tirsan ciidamada militariga fano ayaa sheegtay in ciidamadan dhankeeda usoo wareegay ay ka mid ahaayeen ciidanka militariga abey ee ka howlgelayay magnaan gondar dhanka kale militariga etoobiya ayaa sheegay inuu isku soo dhiibay sarkaal sare oo caanka ah jabhadda mucaaradka ee fano cornel asjed oo ka mid ah saraakiisha ugu caansan jabhadda fano ayay militarigu sheegeen inuu isku soo dhiibay isaga iyo maleeshiyaad badan uu watay dhinaca kale toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa jiray maleeshiyaadka xuutiyiinta oo weerar ku qaaday markab shixnad ku dejiyay magaalada berbere oo u rarnaa dowladda xabashida etoobiya markabkan ayaa markii uu ka sharaacday dekedda berbera waxaa lagu beegsaday gacanka cadmeed kooxda xuutiyiinta ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxay sheegeen in doonida la beegsada uu leeyahay ganacsado yahuudi ah ugu dambayntiina ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidanka ridada burkina faso ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo boorzanga ee gobolka kaya waxaana ay gaarsiiyeen khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dhowr weerar oo jidgala u dhigeen ciidan gurmud u ahaa kuwa la weeraray weerarka iyo kamiinka waxaa ku halaagsamay labaiyo toban askari waxaana ay kusoo furteen qoryo boobayaal ah shan mooto iyo agabyo kale oo ciidan dhanka kale mujaahidiinta nusratul islaam waxay qarax miino ku burburiyeen gaari ciidan oo ay wateen ciidanka ridada maali oo marayay inta u dhexaysa deegaanada marja iyo sidoo kale kiilikoro dhegaystayaal xubintii dhacdooyinka toddobaadkan ku soo qaadano barnaamijka raadraaca intaas aynoo joogo aan dibida kugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا xubintaasi dhacdooyinka toddobaadka waxay guniya gabagabo u ahayd barnaamijkii raadraaca toddobaadka ood caawa ku soo dhegaysateen qodobo aad u xiiso badan waxaad si toosa noogala socoteen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka inta aan toddobaad kale iyo barnaamij kale oo xiiso badan isaga imaanayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا